haddana waxaan rajaynaynaa sida siilay yeeshu kuu soo laaftay in soomaali airline ku soo laabato haddaad moodeen dhib inay tahay soomaaliyana siday soo noqotaa dhib maaha waa wax aada u sahlan waa la soo celin karaa iyadoo caragki yara ku sawiray aanu keeni doonna insha allah anugu waxaan ka mid ahay dadka aada iyo aada ugu guwaabinaya shacabka soomaaliyeed dadka lacagta haysta iyo inta kale oo maaragtay xataa fikradda haysaba in sida ugu dhasaha badan uu soo laabto ay soo laabato soomaaliya airline intaas ayaan maaragta ku guwaabinaya ummadda soomaaliyeed